degmada basadheere way haayeen banaanbaha la taageeray muqufkan oo maamulka gobolka koonfur galbeed oo laka taageeray muqufka hay forum white tax oo laka qaybsaday baarlamaanka lamada kun iyo toban iyo lix agost iyo doono oo dowladda federaalka barnaamijkeeda laka taageera wahay dadweyne idan kaabadaa ku qayb gal oo lamada xaafadooda sabjida xaafadooda ka kooban degmada kabtadheere dadweynihiika noolay iyo ulmaasiyinkii iyo ganacsatadii iyo maamulka degmada ku qayb galeen waana iyaa ku dhiigeeg eedi eedna manaha lahankadhawaay mawqifkii oo ka hadlatay maamulkaana koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed mawqifkii dhaadeen laka taageer iyo ku dhihi magaalo
dadka halis baan bahi ay la hadalay godoomiye mas-uuliyiinta la hadalay hajada walnay ku taaba
ulmacadiinka magaalada odayaasha haweenka dhalinyarada iyo maamulka degmada oo maylahay orbuudamahay ana oo gudoomiye degmada ah gudoomiye kogeenka amniga iyo siyaasada arrimaha bulshada gabigan dhammaanaa nabad sugada degmada gabisho kuhabaleen iyo kudhii safayle waanan dhihi eed iyadan imaankii walwala dalin adkay qurux badnaan qabsoomay
may ata fariisaysan in diraagsan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo qeyb ku haay ama ku mid tahay hogaamiyaalka ku qayb galay shirka hiigsiga lamada kun tomiyo lixto lanka duwahay aayaha dalka soomaaliya oo go-aan kasta ku bay
wallahi iidanka iidanka faraxsano hambalyo iyalana maylanaahaleni oo barnaamij iidan ka faraxsano dadweynaha kasta dheeray degmada kasta dheere oo dhan markii oo qeybasha shalduwan on iidan ka faraxsanin unana maamulhan eedi iidahan dhawaayan boqol kiiba boqol way balanaa hambalyo